أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa habeenimo axada taariikhduna waxay ku beegan tahay saddexda bisha shacbaan sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna faaf reebka wararka الدين قدرى أعلاه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا barnaamijkeenna faaf reebka wararka qodobada caawa ayd ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona janalka kataa'ib al ikhbaariya oo muuqaal ka soo saaray halaaggii maleeshiyaadka murtadiinta ka soo gaaray dagaaladii malaaxibta ahaa ee isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka beere yabaal ee duleedka degmada buulo burde iyo muuqaalka ay soo saartay kataa'ib al ikhbaariya oo lagu arkayo baktiyada maleeshiyaadka murtadiinta oo bilqan bannaanada beere yabaal barnaamijkeenna faafreebka sidoo kale caawa waxayd ku maqli doontaan Before 9 p.m. last night, an American Airlines regional jet carrying 60 passengers and four crew collided with an Army Black Hawk helicopter carrying.
dabkii californiya kadib dowladda silibyada ah ee maraykanka oo wajahaysa musiibooyin hor leh ku dhowaad siddeetan qof oo ameerikaan ah oo saacado kooban ku dhintay shilal diyaaradeed iyo gaal donald trump oo wax laga murugooda ku tilmaamay burburka diyaaradahaas faafreebka wararka ayaad ku dhegaysan doontaan warbixin umuurahaasi ku saabsan sidoo kale barnaamijkeenna faafreebka waxaad ku maqli doontaan xaalad aan fariir ah oo laga soo wariyey madaxtooyada kooxda riddada soomaaliya kadib markii laga maqlay dhawaqa rasaas iyo madaafiic haddaba sideebay soomaalidu arrinkaas ugu faaqideen baraha bulshada barnaamijkeenna sidoo kale waxaad ku maqli doontaan maamulka ashahadala dirirka ah ee somalilan oo ruqsaddii ganacsiga kala laabtay ganacsade u dhashay dalka yeman kaasoo xasan garguurta uu u xiray ganacsiga xoolaha soomaaliya madaxa kooxda riddada soomaaliya oo markii ugu horraysay xaqiijiyey in maamulka somalilan uu ka go'ay soomaaliya inteeda kale sidoo kale barnaamijkeenna caawa waxayda ku maqli doontaan saacadan ku bilaab horta falkiyo suubiyan beri ku anuun haddii odayaashii walaalihii eelgooda en lan allaala lankii gori wedada oo duurkaas gorika wedada elan iswalkale an wedada maleh walaayadeen markiina siidii isla dheegan lan allaala lankii gori wedada walaalshii an wedade ha animeeli laka arag lakadil waan odayn an kahayn nahaninku ka akhyaarayaan ununa datanku ka akhyaarayaan lan lan walaalshii an gori an wedad taasa mutafaka ana iska waafaqsanna beelaha jilible iyo geelad leh ee wadadega wilaayada bakool oo lagu heshiisiiyey degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo munaasabadda heshiiskaas oo ay goobjoog ahaayeen waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan nuqabada iyo ogaasyada labada beelood iyo beelaha kale ee deriska ah qodobadaas ayaad barnaamijka caawa ku maqli doontaan waxaa idinla socodsiinaya aniga waxaa igala qaybgelaya walaalaha faysal mahad iyo maahir dhegaystayaasheenna wilaayaadka waxay naga dhegaysanayaan xarumaheenna kala duwan ee ku kala yaala wilaayaadka dalka soomaaliya halka dhegaystayaasheenna caalamkana ay nagala socdaan mareegaha internetka iyo life streamka ku soo dhowaada mar kale iyo mar kale barnaamijkeenna faaf reebka wararka قد أشادوا صحوة للدين كبرى وطوفان المآسي يقضي طوفان مجرى أخرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى عاملا waa hagaag dhegaystayaal haddii aynu sii guda galno barnaamijkeenna faaf reebka wararka sida qodobadiisaba ayda ku maqlayseen janalka kataib al ikhbaariyah ayaa waxa uu soo saaray muuqaal uu ku soo bandhigayo halaaggii maleeshiyaadka murtadiinta ku soo gaaray dagaaladii malaaximta ahaa ee isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka beere yabaal ee duleedka degmada buuloburde muuqaalkan waxaa lagu arkayaa bakhtiyada maleeshiyaadka murtadiinta oo bilqan bannaanada beere yabaal haddaba yaan war idinku daaline aynu wada dhegaysanno
sideed iyo labaatankii rajab kun afar boqol afartan iyo lix ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar abaabulan ku qaaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ka soo aanbabaxay degmada buulaburde
كنتم للشعب داء يوما سفيع ماء يوما سفيع ماء
dagaal kooban kadib ciidamada mujaahidiinta ayaa cagta mariyey maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa iyadoo murtadiintii lasoo abaabulayna ay noqdeen kuwa baktigooda laga dul tallaabsaday iyo kuwa cagahooda ku baxsaday
أشبع الأتباع ضربا شمسوا وارفعوا رايات دين حكموا شرع السماء حكموا شرع السماء
weerarkan iyo dagaaladii ka dambeeyey ee ka dhacay wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa qayb ka ah howlgallada jihaadiga ee ay haliyada islaamka ku difaacayaan wilaayaadka islaamiga iyo ku dhaqanka shareecada allah سبات الإضياء لا سن الباغي درسا واخلفوهم للفناء يا سيوف الله هبوا من سبات الإضياء لا سن الباغي درسا واخلفوهم للفناء أنتم رس وفسق أنتم سر البلاء أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء أنتم رس وفسق أنتم سر البلاء أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء قتلكم فيه شفائي لن تعيشوا في صبر
عمال جيل يملأ الأكوان فكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeenna faafareebka wararka qaybihiisa hore ayaad dhegaysanaysaan qaybaha dhexe ee barnaamijkeenna waxaad maqli doontaan dabkii californiya kadib dowladda silibadda maraykanka oo wajahaysa musiibooyin kale oo hor leh hase yeeshee waxayd ku soo dhowaataan xubintii aalaaba aad inooga barateen inaydu barnaamijka ku dhegaysataan ee hadalhaynta iyo walaalkeen maahir haya maahir waad mahadsan tahay walaalka cabdulqaadir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa maamulka ciro oo xiray maxjar uu berbere ku lahaa ganacsada carbeed wasiirka waxay ugu yeeraan wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay inay si rasmi ah u xireen maxjar lagu hubiyo badqabka xoolaha oo magaalada berbera uga furnaa ganacsada carbeed cumar shucayb oo ah wasiirka xanaanada xoolaha ee maamulka ashaadala dirirka ah ee somalilan ayaa sheegay in ganacsade abuuyaasir oo ah nin carbeed uu caqabad ku noqday dhoofinta xoolaha ee deegaanada uu ka arrimiyo maamulkiisa sidaas darteedna ay go-aan ku gaareen inay xiraan maxjarka caafimaadka xoolaha lagu hubiyo ee uu berbere ku lahaa wasiirka u hadlay maamulka uu madaxa u yahay murtad cabdiraxmaan ciro ayaa intaasi ku daray in go-aankan uu yimid kadib markii uu abuuyaasir ka dhaga adeegay go-aanka maamulkaasi oo ahaa in uu ka laabto heshiis uu la galay murtad gurguurte oo loogu xiray dhoofinta xoolaha dadka soomaaliyeed murtad shucayb ayaa sidoo kale sheegay in ruqsadii shaqo ay kala noqdeen ganacsadahan oo muddooyinkii dambe ay ka cabanayeen ganacsatada soomaaliyeed ee xoolaha dhoofiya kaas oo madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad gurguurte uu u xiray dhoofka xoolaha soomaalida waxaan markaan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa xasan gurguurte oo si cad u sheegay in somalilan ay ka go-day soomaaliya inteeda kale madaxa kooxda villa soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo haatan si weyn ugu tafaxaydan xaraashka badda iyo beriga soomaaliya ayaa cod dheer ugu sheegay caalamka in somalilan ay ka go-day soomaaliya inteeda kale wargeys caan ah oo kasoo baxa maraykanka magaciisana la dhaho washington post ayaa waraysi la yeeshay xasan gurgurte waxaana su-aalo ku saabsanaa maamulka gobolada waqooyi ee somalilan uu ka bixiyey jawaabo aada u jilicsan oo dhammaantood xoojinaya danaha shisheeye islamarkaana gogol xaar u ah sidii dalka iyo dadka soomaaliyeed loo kala jari lahaa waraysigaasi oo dhinacyo dhowr ah taabanayay ayaanu halkan idinkugu soo gudbinaynaa qeybta ku saabsan maamulka la baxay somalilan waxaana u dhacay sida tan maxaad ka rajaynaysaa xiriirka dalkaagu uu la yeelan doono maamulka cusub ee trump xasan sheikh oo su-aalahaasi ka jawaabaya ayaa yidhi mar walba waxaan la leenahay maraykanka xiriir aada u wanaagsan ma garanayno waxa uu la iman doono hoggaanka cusub laakiin ma filayno wax xun ayuu yidhi gurguurta intaas kuma uu dhaafine waxa uu si bareer ah isugu furay albaab hor leh oo cid wax ka weydiisaba aanay jirin waxaanu isagoo hadalkiisa sii wataa uu yidhi qaar ka mid ah dadka ku xiran madaxweyne donald trump ayaa doonaya inuu somalilan u aqoonsado dal madax bannaan ma diidan tahay aqoonsiga somalilan ayaa mar kale la weydiiyey waxaanu gurgurtee ku jawaabay haa soomaaliya waa mid kun sagaal boqol iyo lixdankii waxay noqotay dal madax bannaan somalilan waxay ahayd maxamiyad ingiriis ah koonfurta soomaaliya waxay ahayd gumaysihii talyaaniga kun sagaal boqol iyo lixdankii ay labada dhinacba xoroobeen oo waxay noqdeen jamhuuriyaddii soomaaliya ayuu yidhi sidoo kale madaxa kooxda villa soomaaliya jawaabtiisa intaas kuma gaabsane waxa uu sii raaciyey oraha qiraal ah oo iftiiminaysa in somalilan ay ka go-day soomaaliya inteeda kale waxaanu yidhi dagaalkii sokeeye wuxuu dhacay kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii somalilanna waxay ka go-day sanadkaas soomaaliya ayuu yidhi wariyaha washington post ayaa sidoo kale weydiiyey inkasta oo somalilan u shaqaynaysay sidii gobol isla maamul oo ay doorashooyin ka dhaceen haddana dowladaha kale ee afrikaanka ah waxay kasoo horjeedaan aqoonsigooda sida aan filayo sababtoo ah waxay ka baqayaan in ay keento in qaybo ka mid ah dalalkooda ka go-aan mataasba dooda dhabta ah ee kasoo horjeeda aqoonsiga gurgurti ayaa weydiintan kaga warceliyey sidan haddii xuduudaha afrika wax laga bedelo oo la sameeyo xuduudo cusub taasi waxay noqonaysaa dhibaato aada u daran haa doorasho waa ay ka dhaceen somalilan laakiin doorashadu ma aha sida ay aniga ila tahay shuruudihii gooni isutaagga ayuu yidhi geesta kale odhaahyadan dabacsan ee gurguurtay ayaa imaanaya xilli xubno awood iyo saameyn weyn ku leh xisbiga jamhuuriga ee trump ay gadaal ka riixayaan qorshe lagu doonayo in maraykanka ku aqoonsado somalilan waxaan markaan soo qabanayaa barta alkatayb ay ku leedahay aaladda telegramka bartu waxay maanta faafisay muuqaal lagu soo bandhigayo weerar lagu qaaday maleeshaadka murtadiinta oo ka dhacay deegaanka beerayabaal ee dhacaduleedka degmada buulaburte ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan muuqaalkan ayaana la daawan karaa saddex daqiiqo iyo qadar soddon iyo dhowr sikin ah waxaan markaan soo qabanayaa mareegta faafreeb warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen eeraboodka degmada waajid oo saldhig u ah askarta xabashida etoobiya xilliga weerarka waxaa eeraboodka ku sugnayd diyaarad doonaysay inay halkaasi ka qaado saraakiil murtadiin ah markii dagaalka uu bilowday ayay diyaaraddu si deg deg ah garoonka kaga duushay waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan kasoo qaadanaynaa aadan barre ducaale oo tilmaamay in n f d aan lagu tilmaami karin dhul soomaaliyeed aadan barre ducaale oo ka tirsan wasiirada dowladda kenya ayaa diiday in dhulka soomaaliyeed ee n f d lagu tilmaamo dhul soomaalidu leedahay wasiirka deegaanka ee dalka kenya aadan barre ducaale ayaa si adag u diiday in dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato lagu tilmaamo inuu yahay dhul soomaaliyeed waxaana uu sheegay intaasi aanay ogolaanaynin isaga oo ka falcelinayay warbixin uu baahiyey telefishin laga leeyahay dalka kenya oo magaalooyinka gaarisa iyo wajeer iyo kuwa la midka ku tilmaamay dhul soomaaliyeed ayuu aadan barre ducaale tilmaamay inay tilmaantaasi tahay mid khaldan dhulkaasina yahay dal kenya ay leedahay deegaanka soomaalida macnaxumo gaarisa wajeer iyo mandheera waxay ku jiraan xuduudda dhuleed ee jamhuuriyadda kenya oo ah hal dal oo midoobay ayuu ku yiri qoraal uu ku daabacay barta uu ku leeyahay x waxaan markaan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladda wararka ee shahaada waxay maanta daabacday warbixino kala duwan waxaana ka mid ah howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayaadka dalka waxay sidoo kale mareegtu maanta daabacday ciidamada suudaan oo ku taqadumaya qasriga madaxtooyada ee khartuum oo sidoo kale waxay mareegtu daabacday warbixin ku saabsan labaatan qof oo ku dhintay shil ka dhacay suudaanta koonfureed shilkan oo ah mid diyaaradeed ayaa yimid kadib markii ay burburtay diyaarad ay la socdeen labaatan ka xubnood ee shilka ku dhintay dadka dhintay ayaana kasoo kala jeedaa shiinaha iyo hindiya waa tahay maahirow intaadan xubintaba ka dhammaan maxay ahayd hadalhayntii ugu dambeysay ee baraha bulshada tiilay waad mahadsan tahay walaalka baraha bulshada waxaa maanta si aadah looga hadlayay xaalad qalqal ah oo xalay laga dareemay xarunta madaxtooyada kooxda riddada ee villa soomaaliya xalay fiidkii ayay ciidamada ilaalada madaxtooyada waxay cirka u ridayeen rasaas xoogan oo ka dhacda qoryaha dhashiikaha iyo zuuga waxaana la sheegay inay tooganayeen diyaarad daroon ah oo villa soomaaliya dullahey haabaysay sida la iskula dhex qaaday baraha bulshada muuqaalo video ah oo la faafiyey ayaa lagu arki karay diyaaradda daroonka ah dadka qaar ayaa sheegay in arrintani ay qalqal ku abuurtay madaxda riddada oo uu xasan gurgurte ugu horreeyo dad arrintaasi social media uga warceliyey ayaa sheegay in wixii xalay dhacay ee qalqalka ahaa ay muujinayeen daciifnimo ilaa iyo hadda saraakiisha murtadiintu kama hadlin dhacdadii xalay balse bulshada ayaa si aada iskula dhex qaadaysay xubintiina waa inaga inta cabdulqaadir caawa
aad buu u mahadsan yahay walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qaybihii dhexe ee barnaamijkeenna ayaannu isla soo gaaraynaa dadkii californiya kadib dowladda silibidda ah ee maraykanka waxa ay wajahaysaa musiibooyin kaloo hor leh iyadoo ku dhowaad siddeetan qofood oo ameerikaan ah ay saacado kooban ku dhinteen shilal diyaaradeed oo ka dhacay gudaha waddankaasi maraykanka iyadoo dhanka kalena gaal donald trump uu arrintaasi ku tilmaamay wax lala murugoodo haddaba ku soo dhowaada warbixintan oo aad kaga bogan doontaan macluumaad badan oo ku saabsan masaa'ibta maraykanka waxaan inoo soo jeedinayaa walaalkeen faysal mahad haya faysal dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa ahayd gacanta midig ee qaybta weyn ka qaadatay xasuuqii bahalnimada lahaa ee ciidamada yahuuddu ay ka geysteen magaalada khaza ee dhulka filistiin maalmo yar kadib markii uu xukunka la wareegay ayuu saliibiga xagjirka ah ee donald trump wuxuu soo saaray qaraaraad halis ku ah shacabka muslimka ee filistiin hiil iyo garab istaagna u ah yahuudda sahyuuniyadda ee xoogga lagu dejiyey dhulalka muslimiinta shaam trump ayaa isla markii uu bayden kala wareegay xafiiska aqalka cad wuxuu waxba kama jiraan ka soo qaaday qaraar uu horay u soo saaray bayden oo yahuudda ka mamnuucayay in ay shacabka khaza u adeegsadaan bambaanooyin culayskoodu yahay laba kun oo radal wuxuuna hadda u fasaxay wasaaradda difaaca in hub wixii ay rabaan siiyaan ciidamada sahaayinnada sidoo kale trump ayaa xayiraaddii ka qaaday ururo sahaayino xag jir ah oo u ololeeya deegaamisiga sharci darrada ah ee cadowga uu ka wado deegaanada daanta galbeed ee webiga urdun dhulka filistiin saliibi taram intaa kuma ekaysan wuxuu xidhiiro sidoo kale la sameeyey madaxda dawaaqiidda ee masar iyo urdun wuxuuna ku amray inay ka qayb qaataan barakacinta reer khaza iyadoo arrimahaasi ay dhacayeen ayaa allah subxaanahu wa tacaala oo ah caadil wuxuu gaalada maraykan ka dhadhansiiyey qayb ka mida dulmiga ay u geysanayaan muslimiinta saacado kooban gudahood waxaa maraykanka ka dhacay shilal diyaaradeed oo ay ku dhinteen dad ku dhow boqol ruux oo mujrimiin ah khamiistii soo dhaafay agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada washington waxaa iskula dhacay laba diyaaradood oo mid ahayd nooca militariga midna ay ahayd kuwa rakaabka qaada diyaarad nooceedu yahay black howg oo ay la socdeen saddex askari ayaa ku dhacday diyaarad rakaab ah oo ay la socdeen lixdan iyo afar ruux waxaana shilkan ka dhashay halaag daran afar iyo labaatan saacadood oo baadigoob loogu jiray soo badbaadinta dadkii diyaaradahaasi la socday waa lagu guuldaraystay waxaana baktiga mujrimiinta halaagsantay laga soo helay webi ku yaalla duleedka magaalada washington donald trump ayaa jeediyey kelimad murugo leh wuxuuna wixii dhacay ku tilmaamay musiibo weyn oo ku habsatay waxa uu ugu yeeray qaranka maraykanka trump ayaa canaan kulul u jeediyey saraakiisha duulista hawada oo uu ku eedeeyey inay shaqadooda ka gaabiyeen wuxuuna soo hadal qaaday tallaabooyinka ay qaadi doonaan isagoo musiibo musiibo ku celcelinayay I speak to you this morning in an hour of anguish for our nation. Just before 9 p.m. last night, an American Airlines regional jet carrying 60 passengers and four crew collided with an Army Black Hawk helicopter carrying three military service members over the Potomac River in Washington, D.C.
waxaan idinla hadlayaa subaxdan anigoo murugo weyn u dareemaya qarankeena xalay saacaddu markay ahayd sagaalka fiidnimo diyaarad rakaab ah oo ay leedahay shirkadda american airlines oo siddeed lixdan rakaab iyo afar shaqaalaha duulimaadka ah ayaa ku dhacday diyaarad helikobtar ciidan oo nooceedu yahay black how taasoo siday saddex askari oo amerikaan ah waxayna isku dhaceen iyagoo dul maraya webiga botomak ee washington d c xilli ay diyaaradda ku soo dhowaanaysay garoonka ronald reagan labada diyaaradba isla markiiba way burbureen waxayna si degdeg ah ugu dhaceen biyaha qabow ee webiga botomak waana musiibo aad u xun howlgallo ballaaran oo badbaado ayaa socday habeenkii oo dhan nasiib daro qofna kama badbaadin shilkan waxay ahayd habeen madow oo murugo leh oo taariikhda dalkeenna baalmadow ku reebaysa waa musiibo aad u xanuun badan qarankeena oo dhanna waxaan u baruuranaynaa naf kasta oo naga luntay si lama filaan ah waxaan nahay qaran murugaysan dad badanna arrintan waxay si weyn u taabatay xitaa dad ajnebi ah oo ku jiray diyaaradda weli lama oga waxa sababay shilka laakiin waxaan haynaa aragtiyo xooggan diyaaraddii american airlines waxay ku socotay jidkii saxda ahaa sida caadada ahayd isla waddadii ay diyaaraduhu muddo shan iyo labaatan sano ah isticmaalayeen
While on final approach to Reagan National Airport, both aircraft crashed instantly and were immediately submerged into the icy waters of the Potomac. Real tragedy. The massive search and rescue mission was underway throughout the night. Sadly, there are no survivors. This was a dark and excruciating night in our nation's capital and in our nation's history.
iyadoo shaqaalaha gurmadka maraykanka ay ku mashquulsanaayeen soo daadguraynta meydadka mujrimiintii ku halaagsamay shilkii washington ayuu xalay si lama filaan ah shil kale uga dhacay gobolka pensilvaniya magaalada filadelfiya diyaarad ka duushay oo ay la socdeen ilaa lix qof ayaa si lama filaan ah ugu dhacday dhisme ganacsi oo ku yaalla bartamaha magaaladaasi muuqaal uu duubay wiil dhallinyaro muslim ah ayaa muujinayay argagaxa hareeyey magaalada filadelfiya ilbiriqsiyadii ay diyaaraddu ku soo dhacaysay magaalada waxaana la arkayay holaca guryo iyo gooba ganacsi
waxay ahayd kubad dab weyn ah oo cirka u duushay markii ay guriga ku dhacday waxay sidoo kale ku habsatay dhowr gaari waxayna burburisay wax walba xataa jismiga diyaaradda oo holcaya ayaa meel kasta ku kala firiray nolosheeda tan oo kale weligay ma arkin tan wax la mid ah to the plaza and to the Dunkin' Donuts everywhere. I I never seen nothing like that a day in my life.
dhawaaqa qaraxa ka dhashay burburka diyaaradda ayaa argagax ku riday dadka ameerikaanka ah ee ku sugnaa goobta qof goobjooga ah ayaa isna sheegay in wixii filadelfiya ka dhacay oo kale uusan weligii arkin dad badan ayaana mooday in magaalada lasoo weeraray taasoo sare u qaaday argagaxa cadowga
Mike, six people on the ground were taken to hospital. Three have been discharged. Remarkable, really, that more people weren't killed or seriously hurt. This is the scene tonight in Philadelphia. Down this street, the impact point, 200 metres on the left hand side.
ilaa lix qof ayaa la dhigay isbeddelka balse saddex ka mid ah ayaa markii dambe laga saaray kadib markii la dabiibay xaaladooduna ay soo hagaagtay tani waa muuqaalka caawa ee filadelfiya halkani waa goobta shilku ka dhacay laba boqoloo mitir dhanka bidixda ah dhinaca midigna guryaha waxyeelo culus ayaa gaartay waxaana laga daadgureeyey dadkii degganaa waxaa magaalada ka jira argagax aad u daran dadka qaarna caaw ma seexan doonaan gudaha maraykanka baarayaasha ka shaqeeya badqabka gaadiidka waxay toddobaadkan mashquul ku ahaayeen shirkii diyaaradeed ee ka dhacay magaalada caasimadda ah ee washington laakiin hadda waxay noqon doonaan kuwo aad u sii mashquuli doono qaar xubnaha kooxda ka mid ahna waxaa loo soo diray filadelfiya si ay u baaraan musiibadii lamafilaanka ahayd ee dhacday dadka halkan jooga waxay isweydiinayaan maxaa dhacaya laba shil diyaaradeed oo dilaa ah oo dhacay saddex maalmood gudahood maxaa sababay waxan maxaa isku soo aadiyey shilkan dilaaga ah laakiin su-aasha ugu weyn waxay tahay sidee duuliyaha diyaaradda qumaatiga u kacda u arki waayey diyaaradda kale ee jadka ah sababtoo ah iftiinkeeda soo degista washingtona xilliga ay doonaysay inay soo cagdhigato waddada ay diyaaraduhu ku ordaan ee garoonka labada diyaaradoodba waxay ku socdeen erar aad u hooseeya mana jirin fursad ay isku badbaadiyaan kadib markii ay isku dhaceen Two new angles make the collision much clearer, but a big question remains. How does the helicopter pilot not see a jet? It's low chance of recovery after they collide.
dad argagaxsan gaadiid gubanaya kuwa cagaha wax ka dayay iyo gaadiid ambalaas ah ayaa hareeyey waddooyinka waaweyn ee magaalada filadelfiya iyadoo dadka oo dhan ay jaho weerarsan yihiin oo waxa dhacay la garan la'yahay ayay saraakiisha booliiska iclaamiyeen in shil diyaaradeed uu dhacay kolkaas ayuu miirka u soo laabtay gaalo badan oo waxa dhacay moodayay weerar lagu soo qaaday khasaaraha ka dhashay shilkan ayaa ah dhimashada lix qof oo diyaaradda ku dhex gubtay iyo tobannaan kale oo ku dhaawacmay dhismayaasha ganacsi ee ay diyaaraddu ku dul burburtay aad buu u mahadsan yahay walaalkeen faysal mahad soomaali ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinaya warbixintaas
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة qaybihii dambe ee barnaamijkeena faafreebka wararka ayaanu isla soo gaaraynaa dhegaystayaal beelaha jilible iyo geeladle ayaa lagu heshiisiiyey degmada teeglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool iyadoo munaasabadda lagu heshiisiinayay labadaasi beelood ee goobjoog ahaayeen waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan iyo nuqabada labada beelood ee la heshiisiinayay ee walaalaha ah iyo ogaasyada labada beelood iyo beelaha kale ee ay deriska yihiin oo madasha ku wada sugnaa aynu ku horrayno bayaan wadajir ah oo ay isla soo saareen labada beelood ee geeladle iyo jilible ujeeddo heshiis labada beelood oo walaalaha ah kadib shir ay isugu yimaadeen waxgaradka beelaha geelidle iyo jilible soconayana muddo shan maalmood ah oo ayna wehelisay dowlo sharci ah oo ay horkacayeen dhaqanka labada beelood kana dhacay wilaayada islaamiga ee bakool gaar ahaan degmada tiyeglow shirkaas oo ay daadihinayeen guddi ka koobnaa saddex xubnood oo ka tirsan golaha nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada bakool oo ay wilaayadu u xilsaartay shirkaas oo looga hadlayay khilaafaad u dhexeeyey labada beelood khilaafkaas oo dhul iyo dhiigba lahaa wadahadallo dheer iyo isjiijiid kadib waxay ku heshiiyeen dhammaan wixii ka dhexeeyey sida dhimashadii labada qof oo kale ahaa xulbaale xasan xuseen labo maane xuseen aadan iyo ninkii dhaawac ahaa madey caliyow xasan oo dhammaantood u dhashay beesha geelidle waxaa lagu heshiiyey sidan kow waxay ku heshiiyeen xagga dhimashada qofkiiba boqol haalaad oo geel ah oo hashiiba lagu qiimeeyey afar boqol oo doolar dhammaan marka laisku daro waxay noqonayaan siddeetan kun oo doolar labo waxaa la cafiyey soddon halaad oo u dhiganta laba-iyo toban kun oo doolar waxaana dhiman boqol iyo toddobaatan halaad oo u dhiganta lixdan iyo siddeed kun oo doolar afar waxaa la bixiyey sagaal kun iyo lix boqol waxaana dhiman konton iyo siddeed kun iyo afar boqol oo doolar shan wakhtiga lagu bixinayo waa shan bilood oo ka bilaabantay siddeed iyo toban bishii toddobaad kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya kuna eg siddeed iyo toban bishii laba iyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya lix waxaa kaloo ay ku heshiiyeen in loo gudbiyo maxkamadda shareecada islaamka ninkii dhaawac ahaa ee magaciisa kor ku soo xusnay arrinta dhulka daaqa ah ee la isku haystay waxaa loo xalliyey sidan kow dhammaan dhulka waxaa iska leh allah ayaa iska leh waxaana mas-uul ka ah maamulka islaamiga ee lamana noolayn karo iyadoo ogolaansho laga haysan maamulka islaamiga labo waxaa mamnuuca aana la aqbalayn wixii ashkhaas isku haysta in qabiil laga dhigo ciddii lagu arko loo aqoonsanayo fidnowadayaal waana la iska qabanaya saddex si guud waxaa mamnuuc ah ceel beer war iyo deegaamayn cusub iyo wixii la mid ah daaqana uu ka dhexeeyo dhammaan muslimiinta afar waxaa loogu baaqayaa dhammaan dadka uu khuseeyo heshiiskan in ay ku wada noolaadaan nabad iyo walaalnimo shan in nabadda hadda la qaatay la gaarsiiyo deegaanada ay degan yihiin beelahaas lana dhaqangeliyo nabaddaas lix in wixii dhexmara dadka deriska ah ula laabtaan shareecada islaamka toddobo in aan wax hub ah lagu qaadan karin meelaha ay beelaha deriska ka yihiin deriska ku yihiin sideed in ciddii ku xadgudubto qodobadan lagu heshiiyey la kulmi doonto ciqaab shareecada islaamka ah wabilaahi towfiiq saxiixayaasha labada beelood beesha geelidle waxaa u saxiixay labaatan iyo toddoba qof waxaana ka mid ah malaaqa beesha geelidle sheekh xuseen sheekh aadan labo nabadoon sheekh ibraahim kobyare saddex nabadoon cali kuus isaaq cumar afar nabadoon sulaymaan aadan qaadi nabadoon cabdi cali isxaaq nabadoon ibraahim isxaaq ibraahim nabadoon bilow ibraahim maxamed nabadoon macalin cabdi sheekh xasan nabadoon maxamed cali cabdi nabadoon ibraahim ibraahim duub beesha jilidle waxaa u saxiixay kow suldaan aadan aadan keer malaaq cali maxamed yarow nabadoon macalin maxamed nuur nabadoon xasan eelow malaaq nabadoon macalin cabdi yarow nabadoon macalin xuseen xasan macalin nabadoon macalin ibraahim macalin deerow nabadoon macalin cali isxaaq xasan nabadoon macalin xasan madyarow nabadoon cabdow xasan cabdi wabilaahi towfiiq markana ku soo dhowaada malaaqyada labada beel asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda salaam awalan allah subxaanahu watacaala mahadnaqaan kabacd wayba mahadnaqaane walaayadii gobolana infadeeda leylan wanahaaranba waridamooga ekashaqayaasu maran dharayna da daraa dheh sagoo kale inta gobolna infadhagdi mahadsanyiin waybaa kale ang mahadnaqaane muqabadii oo shirkan haquqiib galeen nabadeyntan haquqiib galeen juhud badan yoolan iibiyeen mahadnaqaan maxadnaa kabacda koley kulankaas sababa leey meelin way baan nisakooy lam idood oo walaale ah daris ah abti aysan ah yaa kulley dhati oo ku dhiyaan may baa dhiyay daadhii oladan reer geelada yaa way baan lagu dilay lam qof yaa lagu dili oo aan odayn ahaa marka saas daraadii ayaan tan nisakooy walaayada gobolnin qaadi ilaahay subxaanahu watacaala baa ka mahadsan nabadaa lagu deeri guulaa lagu deeri may lana antay noo dambayton nabadu unan taka deerin ilaahay subxaanahu watacaala alanin deertay kolley soomaaliyada way baa raasa elka iyo arba askaniine waana wada darisu walwaldan ilaahay magaadirtiisa ka dhihaayan way baa lanaa marka hore lamaadii qof ilaahay subxaana watacaala sabr alla noo sii maqaadira hajaa jartay hilisha oo la deeri waa maalinka darafal kolley sababta ilaahay subxaana watacaala haan qori yaan tan hayd haddana intii intii yoo ku dambayto inta laka kulmiyoon ilaahay subxaana watacaala waa qadari meel anaha dadkii wari haddana ila roog iyo wali noo damb sabarka una qaadan in yoona ninla qaadaan waa dardaartii kuma data akhyaarey way baa laka heliyey meelung lamadii boqol ilaahay subxaana watacaala sheegay yaa la xukumi markaas kabacdi walaalo reer jilible way baa noo odsadeenah inay arday adadiidii oo lamada boqol hala taaytii waa lagu dhumo walaalnood mooyaan ahayn codsiinayna kooyan aynin lacag ooyaan ahayn muddo halnin hir ooyaan ahayn sadiidii buu ku ogolaan may walay shalay hoob lis galanaay wal heli oo markoo la heliyo may bua ixsaam reeban ixsaamkaas insha allahu ilin suubi geeli lamada boqol halaa tahay soddon halaadaa lagu dhaafi un oo awliyaa damki la talanay war un arday ada khiyaarkoona ka dhaafnin hayn soddon halaad yaa dhaafi mirkas meen ku dhaafnay tum ishan halaad iyo tum ishan halaad boqolkiiba marka insha allahu soddonkaas halaad yaa ku cafiyni walaalo intii kale hertii may baa hertay boqol iyo toddobaatan neef oo geele way baa dhin kaqiimoyay oo kaqiimoysanay un oos dhaaf fadhiin afar boqoloo dollar alaa neef walaalo way baa ninka kuwri yeena booskan labaatan iyo afar halaad beesadayo yaadu ku hayn haaladan jabkan oo ka jarta insha allahu yoona awliyaa u damka yaa gacanta liingridoon balaaw diidii kale insha allahu helisha alahan deertay may lanaaha lankasta oo geerka gacan beerta ini walaashay sidii jaahiliga anka jawaabo oo anin arsa ero ma geerka may ore ilaahay subxaana wa tacaala xujadii sheegaya helada kala korta waman qutila madluuma faqad jacalnaa liwalihi suldaana ilaahi subxaana wa tacaala lankii gardaro liindilo lankii wilisha ee ilaahi subxaana wa tacaala way baan weelay xujo oo qur'aani ah oo diini ah oo ini lankaas diidii isku afiyo ini diidii qaado ini lankii dilidu ah hadda may laga aaday diidiyaa laga aaday hadda ka bacd haddii madoosilin heli dii laga aaday ini walaalo reer geeli la fardhagaajiyaan insha allahu dhishow malku sugaa ma weelay markii hadda ka bacd lankii gacan suubay ilaahi subxaana wa tacaala meeri faman ictadaa bacda dalika falahu cadaabun aliim lanki hadda ka bacda markii diilisha qaaday masalaheli ka bacda gacan dhaaf samay ilaahi subxaana wa tacaala may baan godiyey cadaab aliima way baa diyaaran anaa ini nabadi horan bilaarin ilaahi subxaana wa tacaala allah nay garab dara oon owlaayada anoona garab unka fadaan ini may fadaanay walaalowi insha allah huquuq dhum ilaahi subxaana wa tacaala allah nay garab dara may weelay xilligii lamba gorishay qaadaay jirteen inay surmaayo ma roogo xilli may la rooga ha kitaabka ilaahay la dafaacayo oo jihaadka dhanigoo dhin antaa ka gaabsada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله إله يا مهلا بعد الله ما مهنقانا قود أهان حركة شباب المجاهدين تدل أوجي كلي لباتين هجر جري إيو ولا جي كبجر والدرامة لما مسكنتيس شغياس حقيقة لن ولا مالن إيو جي لنسوني دتكي هدين نغدان دبل رهب رهبايو مربو ميلوكو أومو أني جي كإسلامكي يأو كتاب إلهي يالا لنكاست حق شي ولي أسئ قلد ولا شيء قدرهم هان أرورو لتا كتابك إلهي dad muslimiin ah oo dhiigsho iyo dhaxaansho umbiyaha nafiyo maal in iska darha insurun leta ani hadda geeka islaamki maala yacni laka mashquuliyoba eeb intadani filan adduunya aakhiraab ilaahay han cafay walaalihii juhdigaas iyo khayrka badan haddii wali dhiyan alan elkii aan rabba iskaliinay dad gaal jar-a ilaahay hanuuniya duurkaas iska dileen walaalihii liniisli gurmudi dadkii nuqabadii xataa safarda dheer kii oday ee kii ajiisan haningali dadkii hanin qalqaaliyay nin sheenay barwaaqadan hana deersi guud ahaan ma hadnaqaan dadka inta fadhiy waa walaalihii eelqoda walaal la dilin eelqoda intii dhimateen may ku dhimatay eelqoda ilaahay ma ninka naag alaan may la dareemay dadkan lankii oblow damhay iyo akhyaarta kala toona iska haytay may laku dareemay dad iska jirinyo amba dhibaato kale haddii aan iska obama lahayn akhyaarta lankii weligi walaalihii dhimadan iyo akhyaar lay haaya sida la ogay kolley walaalihii may la xukumay lama boqol neef gaal soddona la dhaafi walaalo madi la xukumay dadkii eheladii gaarkii un oo akhyaartii eelqooda iska duubagna alan wal halaawi abaadan awlaadis lama ewaa isdilen dilna shaydaan kafala leh dhiya laakiin ilaahay haka ma hadsan it hadda aniis galab hayto ama aniiska jirin ma lahayn intii dhammati ilaahay angnaaraysa duuginoy intii noolse an badbaadiyaan haanlay taleeda aniiska kooyhaay ehelkii dhammadii eheladiishaay ilaahay sabar jamiil ahna sii walaalihii haddii lama boqol halaad la xukumi kitaabka ilaahay ba xukumi ilaahay mahadiis labaatan afar neef oo afar boqol laka dhowow yaa kubati honton gaala dhomba afar boqol laka dhowanaay honton iyo siyeed kun iyo afar boqol ya reestani atan malee yoona shan bilood muddo ewa ha qobsani ilaahay hanin fududa tan kale maylahaa dadka kolay bulshada duurka jirta oo sidii eembaalahan liin reeba reebayahay saacadan laku bilaab horta falkiyo suubiyan beri ku anuun haddii odayaashii walaalihii eelgoda ana lan allaala lankii gori wedada oo duurkaas gori ka wedada lan iswalkale an wedada maleh walaayadeen markiina sidii isla dheegan lan allaala lankii gori wedada walaashay an wedade ha ani meeli laka arag laka dil waan odayn an kahayn nahanin ku ka akhyaarayaan ununa datan ku ka akhyaarayaan lan lan walaashay gori an wedada taasa mutafakana iska waafaqsanna assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu dambayntiina sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga bakool oo munaasabadda soo xiray ayaa labada beelood ee la heshiisiiyey u jeediyey dardaaran dhexalgal ah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون نبعن مهد نغي الله سبحانه وتعالى نعمة فرح بضن له لهن كوابا كورن إسلام نمدن كوينت أسنصي أبني نبت قليدي يكون لغن كشراد إسلامك إيو لحسابتن كعدو الله سبحانه وتعالى نوافجين قصيي أودن كلقوين اللهين الله سبحانه وتعالى bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaala may baan mahadnagay golaha nuqabada ku dhaqanka shariicada islaamka wilaayada islaamiga ah bokool juhdiyo iyo safaradii dhardheer iyo hangalan arantuntan e ee heshiisinta labada beelood ee walaalaha ah eelqode yoona may wahaa mahadnagaana afar iyo labaatan saac intaa surnaayan dhahantan iliqiibsadaayan war kasta maana dhibaato ee duruuf ee wana iliqiibsadaayan yoogaha ku damqadeen walaalaja muslimiinta ee geeka jiishoodeda ahaay yooga shal badbaadiyaayan an mahadnagaana bacdallahi subxaanahu watacaala wala hadaf inta hadda naska kooyay shan maalmood geeka inta lan fadhiyo lan kaharaysanina may bahayta ha arrin eedan dhib badan waan angnaxdin badan ilee qof muslim la dilo walkuwiin majar markii gaalnimada laha kutaba arrintaas oo dhiiday oo dil e arrintaas markii sabab an hayti in la xaliyo alxamdulilah waan walku guulaysidii bayaanka oo odayaalka ku bahayna tan hadamay la raay la akhriyaayo eed eedan han dhawaayana mayna lana insha allahu taala heshiiskii isin deertan wal alwal isin ka ballantan insha allahu taala tanfiidshay iyo fulintiis iyo hergelintiis iyo dhaqangelintiis insha allahu taala garabsiin karna qodobka koowaad ana buraarji fadamay kuma laha walaalayaa hadamay baa dhimadeena lama qof ilaahay naxaris ehelkii iyo dhooskii iyo markii ku geeriyoodan ilaahay subhanahu wa ta'ala sabri iimaan hasiya dad uu noomid ee muslimiinta kumada bahan ilaahay qadari in iyo maana naftiyo imrajo inta ka dhamaad ornaay meelin ku guduba ma lahaada fan malku baacsada fan ilaahay qadari shaydaanana sababan haay ee eediyeen ku xogna runtii hal qofna dhaawac min jari oo lamadaas qof iyo qofka dhaawacay may haayeen hal jaanib oo dhinac reer geelila ee ilaahay subhanahu wa ta'ala way balana sabri iimaan si ku siiyo kudaalka walaalka dhaawacan ilaahay in booga dhay ee sida loo wada ogyahay ولا dadka geelka is haysadaan wal macno lama geelka ma waxa in haysida kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala islaamnimada aan qeel geelka jartan iska haysad sharaada ka dhagama ma ka dhagama ilaahay aabude ma aabudaas diinta ee barade ma baradaas wala iska haysaas ma horta lan diintiis la ka duuli wal yar yarooti oo gaaban lahayna inta biyo inta galay waraab im waraabow iyo meel raay iyo jidku ma guuraas iyo dhul daaqe in hadal ku murum sax ma runtii wal eed maana in diidid waa sababta sheenaas marka mayo cudurka ma ilaaray sababta sheentii hor iyadoo lagu ogaan daawadiis ma meelaw daraad hayte markii si heliis yaani maya ku dheegtay aan malay dibilod gudaantiyo maana mukbada ya markii la maad maana insha dhaada dhiyaas wilaayada sin la galaas markaas saas oo kale la dhaawaya badla ka dhaw istutumo ka hoosaadna jari qadiid yahay wala ku gudbay wala hali alxamdulillah hadda ma ayteen sanal siin dari soomaali kalmar siin ku weerin wilaayadiga goob joogsiin lahayti qadiid yahay dhamaatay alxamdulillah ku guuleysata haddana markii la maadatan ah dhinacaas markii ku fiiri marka ceeb maana asbaabta sheenaas may kumid ah number 2 dadkun duurka ka jar oo makastada ah jahliga ugu heliyo oo haddana ku bugadahay maana lagu bay yahay wala dhibka sheena oo hubku dadka waagi hore ayalka la isku qabsaday jari waro wala iska gal jari bilaayadaas oo bilaan ko la tumi wal daqari yala arjari aanas marka meel raay dadka odayaal kan fududaayeen wali maayn hakaanta gori gobolkaaga goroho meelaha galaha bad hoob iskriide abad meel raay wal dilow jabadan dhibaatadii badanta hasuuq jabadan hubkun gaalama in gadana meel raay oo dadka muslimiinta in isgadadayeen dhatiyo iyo hor sababan ah qadiidaas may balana insha Allah taala horta in san dareentana waan la roojiyo aslam hubkaas sugahay in la roojiyo may wali wanaag ma sheena waxaan sheena asbaabta kal hub hay gadado maabhum hadii hub la gadaday hubka hadan ciddi lan gadado fadimaad cid kale hadii lan gadado qoram hubka ay lan gadade gaalo gaaladii amaana insha Allah dagaalam habboonada fad geeka may la faday uno eelgood anna lama boqol qof lama boqol ma kun goor inta ka jarto mushkun fasma kun ku badani wala goor inta ka jar hoob intii hadii aaridan hubkan waa ko unuun haanga anna ayna warka hoy kitaabka ilaahay difacaan adowga isku dhawaan hooblaan فيلا فدي فاسمع هنا فيلا فدي والإله جدوي مشروعه جرن لك على جنن لكم تيسد هذا فدي لكن هو هو كلا قرضي نقضي إن ما ندت مسلمين تأه لكدلو تاسي هاي جماعة وإيدي إيدان كهونا وأنا منا معقول منا قداس قديد داس كل إن شاء الله تعالى وامد مد اللوات وإسدلك شينا وما يكون مده إن خرافة دي مانا إسخومات لبعطة رتيوت لي إلهي قرآن كنك شاري فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقدعوا أرحامكم ولو مفسرين بايك فسران walaa ku jeedsada mayo islaamnimadii qaar bay leeyihin jihaadkii oo lagu jeedsada haddii sin jihaadka ku jeedsataan mayba xaqiiqakatiin ama mudantiina an tufsiduu fi lardi in dhulku fasaadidaan may laka fasaadiya bisafki dami qur-aanku si isfasira ogda walaa la fasaadiya may kumid ah malaa'igtu markii nabiyulaahi aadam la abuuri ma eran أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء مرقصه أن تفسدوا في الأرض بسفك الدم وغيره وتقطع أرحامكم قرابدين قويتان ومايو قرابد هو بلد المانا فرحاسه قراب قويسنين ميل كل لداس marka arintaas waxyaabaha sheenow iyo kumid ad dhalinyarada hogaanka haddii sangatiin maylasiin ku baahanyaa in la kawjaheeyo adowjo in la tuso adowga adowjo in hayna geelala adowjo in hayna jilibla adowjo in hayna dadka muslimiinta qabaailka kale jaarka ah adowjo mayu waa gaalada iyo murtadiinta in dadka la tuso lafade la kajahooyo taas odayaalka diatin insha allahu taala siin kala dardaarma walaalayaalow lan kasta ballankuusii la hergelii fadi may lan baahanyaa in safar lan gala dadka lan sheega hoob in dalka shanta oo lanba adduunyadiis deera masuurta galaas sidii sanbanin sheegdan oo ka ballantan warqadan ka qoran heshiiskii la deersii dadka lanka tala galay oo is haysada baadiyada ka jaro hubkan is haysada qadiidaasi haytay ku dhabayn jazaakum allahu khayra jazaa barnaamijkun waa barnaamij cadow allah subxaanahu wa tacaala faa'iide inka jarta langeeka dan inka jarta in qabaa'ilka muslimiinta ee batyo isdhamaayaan dhiigsho deedahaan lan dan inka jarta nii jare aakhar beel oo lan hayna maka jarta adowga maana farax geliyaas habadi usul kriifadi hoob lang musunga hada lama qof la dilay geeko la dagaalmay habado meelu maana insha Allah ka farqi hoob hudur laha ka farqi ya habad meeliya maana lan ka tala gali qobati anaga fad laakiin adowga geek ka faraxsan kan murtadka adkiila daladi intu qubay gaaladaas la jar ka faraxsan wallahi eel qod islamayno dib isku soo fadaan hadii rigiliyaan habada hoosan ku dhiibayaan barnaamijka sugaay marka may waa odayaalka may baahna in ku buraarugaan lanka daalumka dhibaatada jeysadaw oo dagaalka kiyow fidna abuurka ee walgorde isgordayaan qabaa'ilka nimankaas yoo haayaan hoobo dornaaga dullukuwedoy la aroo iridala saardo aha madhina haa haa bes haliinay markun hani yaro laha tutuumey wilaayad ha qobati haniindhiim waali hani haniindhiim maadaama ballangni hani wareeji mahabiistii layl aroo lisku dhiyo haddana meeliyo le fidnada ka bilaabaan wal socdaw ma imaana lankii wal dile ama dilkaas meelo ku dhihi sababan haay walaw sabab meele maa ka bilaabdaaso lanka sababan haaye ha bilaaway hadalhumad ha bilaaway ama daandaansig ha bilaaway usgaas hoob odayaalkan si dhaka fasiyan mayla raay lankun waa ko hal diloy lifasaadiya in diloy hata gaanka dhiigli haddii usan hayna fidnada shidaay laakiin hoob ilaar goran buu lankan waaba dhimiday kan bahi bako kalmaka kabaan leh hoob ilaar inta la surnaad walaa usan ay surnaadeen ogaada hadda kadib malninka kooyo kor reer hebel reer hebel malninka kooyo kor daawadiya reer hebel oo isaaysan maab jaro haddaan la abuurahay maana arrimahaas ilaahay aan qobsadoy بارك الله فيكم وضياش ميلون قباهن يا وعي جلن بدان إن ديغاند همران سيدان أمطول إنشاء أشيسكم هذا الديري كل كون لك كوبين بنانك البيول فذا ميلي لك تلقى الديرول فذا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله يوم تسرى انشر الدين ضياء وانشر الأخلاق عطرا
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaanna barnaamijkeenii faafreebka wararka caawa halkaas ha inoo joogo tan iyo kulantideenna dambe barnaamijkan oo kalea intaaynu ku kulmi doonna sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى